بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله حنكون حجني قصة يوسف عليه السلام cashirkan cashirka saddex iyo tobnaad waxaana kaga hadlaynaa qodobka lixaad marxaladii labaad baynu ku dhex jirnay marxalatul imtixaan ayaanu ku dhex jirnay waxaynu ka soo hadalnay nabiyullahi yuusuf calayhi salaam oo ay maaragtay ga- eh, naagtii soo korisay oo gurigeeda uu joogay ay roorsatay kabacdina markaa eh, xukumkii iyo shaahidkii iyo ninkii sida u kala xukumay baynu ka soo hadalnay qodobkan waxaynu kaga hadlaynaa marka waa qodobka lixaad waxaynu kaga hadlaynaa eh, baraa'atu yuusuf calayhi salaam maca wujuudi alasbaab maca alasbaab addaaciyati ilayhi macnaha baraa'adii ilaahay uu beri yeelay oo baraadiisii caddaatay nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam iyada oo ay weliba taallo asbaabtii meesha tiilay oo yuusuf ugu yeeri lahayd oo sabab ugu noqon lahayd inuu zino ku dhaco haddana saasoo ay tahay ilaahay baa dhowray ilaahay baana caddeeyey markii la tuhmayna allah baa beri yeelay Eh, awalan baraa'ada daahirka ah oo muuqata waxa weeye horta ilaahay waa beri yeelay oo allah waxa uu yidhi kadalika linasrifa canhu suu'a walfaxshaa innahu min cibaadina almukhlasiin halkaa waxaa ku sugan laba deliil oo beri yeelaya nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam inuuna xumaantaa ku dhicin midi waxa weeye allah waxa uu yidhi waxaanu ka leexinaynay ka leexinay assuu'a xumaan oo dhan walfaxshaa iyo zinadii xumaantii iyo zinadii oo dhan ilaahay waa ka leexiyey oo sarfigu waa wax marka laga leexiyo allah waa ka leexiyey haddana allah waxa uu qiray innahu min cibaadina almukhlasiin inuu yahay addoommada ilaahay loo khaalis yeelay oo cibaadada u khaalis yeelaya oo mu'miniinta ilaahay ku xidhan waa nebiyu min alambiyaa idan raddi arrintaasi waxay ku tahay israa'iliyaadka baadilka ah oo waxyaalaha aan qofka mu'minka ah ee qalbigiisa iyo carabkiisaba inuu ka ilaaliyo la rabo ay waxa weeye ku qoreen kutubtooda bacd almufasiriinna soo qaateen oo aad iyo aad shaniica oo cismadii iyo sharaftii nebiga meel looga dhacay taas ayuu ayay raddi ku tahay ilaahay baa dhowray nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam waxaa kaloo beri yeelay waxa weeye qaraa-intii shaahidkii markuu caddeeyey qariinadii waa caddaatay oo waxa weye inuu yuusuf beri yahay way caddaatay waxaa kaloo sii beri yeelay oo xukumay eh, ninkii sayidkeeda ahaa oo waxa weeye qabay oo casiis oo misr Eh, nabiyullaahi yuusufna markaa sayid u ahaa oo waa ninkii awal soo gatay oo guriga keenay isna waa beri yeelay oo waa uu yidhi maaragtay waatuu yidhi naagta ku yidhi innahu min kaydikunna inna kaydikunna cadiim kabacdina yuusuf dembi looma raacana wuxuu ku yidhi yuusufu acrid can haada isaga jeenso ay waa acrid can aljaahiliin oo kale waxa weeye qofka muuminka wanaagsan markii dadka jaahiliinta ay dhibaato ku sameeyaan inuu isaga jeensado u sabro oo isaga tagaa la rabaa ee una la mid noqon waatuu allah yidhi wacibaadu araxmaan aladiina yamshuuna cala ardi hawna waidaa khaatabahum aljaahiluuna qaaluu salaama marka khaladaadka ay kaa gashay iyo dembiga ay kaa gashay ka jeenso maaragtay iska daa weeye iyadiina wuxuu ku xukumay inay khaldan tahay wastakfirii lidembika inaka kunta min alkhaadi'iin idan waa saddex marka ilaahay waa waa beri yeelay shaahidkii waa beri yeelay ee odageediina waa beri yeelay iyadaa hadhay iyaduna qaybta dambe inoo imaan doonta ayay caddayn doontaayoo beri yeeli doontaa ay odhan doontaa al'aana xasxasa alxaq anaa raawadtuhu can nafsi wa innahu min asaadiqiin innahu kaana min asaadiqiin isaga ayaa run sheegayey ee aniga ayaa doonay oo roorsa halkaasay ku caddayn doontaa oo waadix kaga dhigi doontaa qisada inoo soo socota insha allah maaragtay waynu ka hadli doonaa qodobkaas inoo soo socda idan intaasoo dhan ayaa waadixa nabiyullaahi yuusuf inuu ilaahay beri yeelay qofka marka yidhaahda oo israa'ilaad ka soo qaato oo yidhaahda yuusuf waxa weeye naagtii buu u hawooday oo waxa weeye maaragtay uu damcayn u tago oo waxa weeye uu aaday oo ye waxyaalo aad aad iyo aad qalbiga ku xanuunayo ayay soo guuriyaan oon qofka muslimka ah carabkiisa inuu ka dhowrsado ay tahay oo baadila oo ba kutubta mufasiriintana qaar ay ku soo guuriyaan waana kalaam baadila weeye intaasoo dhan oo baraa'a ah ayaa marka taalla waayo nu- yuusuf waa nebiyu min al ambiyaa ilaahay baana cismo siiyey oo dhowray wey Mm. kabacdi eh, intaa haddaynu baraa'adii kaga gudubno waxaynu fiirinaynaa marka asbaabta waxa weeye al asbaabu daaciya ayay culummadu tilmaameen asbaab baa meeshaan tiilay haddaan ilaahay dhowrin oo uu qof caadiya ahaan lahaa asbaab meeshii waxaa taalla sabab u noqon lahayd yuusuf inuu dhibaatadan ku dhaco ibnulqayim aljawsi raximah llahu tacaala kitaabkiisa la yidhaahdo igaathatu lahfaan can makaayidi shaya- shaydaan kitaabka qayimkaa oo shaydaanka iyo asaaliibtiisa uu kaga hadlayo markuu qisadaa ka hadlayo waxa weeye ayuu aada uga hadlaa safxada afar boqol sagaashan iyo laba ilaa iyo sagaashan iyo saddex iyo halkaasuu kaga hadlaa Ee, waxa uu yiri raximahu llahu tacaala asbaabtaa markuu tirinayo asbaab dhowra dhowr iyo toban uu sheegay marka waa khulaasaynaynaa kow horta marka ugu horeysa nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam waxa weeye ee, naagtan iyadaa dalbatay waxaana sida caadiga ah oo dhaqanka dadka lagu yiqiinay raggu inay wax dalbaan oo ninku isagu raadiye wax oo uu maaragtay qalqaalsado inuu isagu arrintaa sameeyo idan ama ha ku adkaato ama ya ku adkaane raggaa lagu yiqiinay tani waa bilcagsio iyadiibaa qoftaani wax walba diyaar u ah oo dalbanaysa waa marka sabab keeni karta inuu qofku ku dhiirado inuu waxaan ku dhaco waayo waxa ay samaysay wax alla wixii laga cabsan lahaana way samaysay albaabadii waa xirxirtay gurigii oo dhan waa soo xirxirtay Ee, meel walba marka xirtay labadoodii keliya weeye mar hadday labadoodii keliya yihiin iyadiina wax kasta ay samayso isdiyaarisay haddana waxay ku dartay inay tiraahdo hayta lak kaalay samee waxaan qofka marka haddaan iimaankiisu celin way fududahay markaa qofku inuu wixii ku dhaco laakiin waxaa celin kara iimaan iyo taqwo allah subxaana wa tacaala ayuunbaa waxaa ka celin karta idan asbaabul mawjuuda weeye waa asbaab meeshii taalla oo ku bixinaysa inuu arrintan ku dhaco laakiin waxaa ka xoog badan asbaabtoo dhan caqiidadiisa iyo ikhlaaskiisa iyo nebinimadiisa iyo ilaahay inuu dhowray ayaa waxa weeye taalla weeye ha oo ka ilaalisa arrintaas oo dhan Mhm. waxaa kaloo sababa oo meeshii taalla ee, nabiyullaahi yuusuf waa shaab dhallinyaro ah oo qawi ah oo markaas waxa weeye ay shaawadiisii kacsan tahay haddana doob ah oo aan reer lahayn oo macnaha de waa la garanayaa qofku markuu reer leeyahay iyo marka uu keliga yahay oo uuna reer lahayn sida ay u kala dhib badan tahay markuu dhallinyarada yahay iyo markuu weynaadana say u kala duwan tahay waa la garanaya idan marka waa sabab keeni karta qofka dhallinyarada ahi waxyaalo badan waa fududaystaa arrintaana waa ku dhacdaa shahwadaa ka qaalib noqota waatuu nebigu lahaa yaa macshara shabaab waxa weeye ee, kulankii dhallinyaradu man istadaaca minkum albaa'ata falyatazawaj waman lam yastadic facaleyhi bisawm fainahu lahu wijaa war so- ee, guursada haddiidan awoodi karinna sooma soonka ayaa dhufaan idiin noqonaya oo shahwada jebinaya idan marka yuusuf waa dhallinyaro waataynu soo marnay walamaa balaqa ashuddahu waa nin dhallinyaro ah oo xoog leh markaa haddana xaas ma leh ma haysta reer waxa weeye markaa qoftaana wax walba iyadaa diyaarisay waa sabab keeni karta marka inuu ku dhaco laakiin waxaa yaalla oo qalbigiisa ku jira waxa weeye maaragtay taqwadii allah subxaana wa tacaala oo waxa weeye ilaahay buu ku xiran yahay cabsida uu ilaahay ka cabsanayo iyo ikhlaaskiisa iyo diintiisa ayaa waxaasoo dhan ka celinaya waayo diintaada waxaa la rabaa inay xumaanta kaa celiso ina salaata kaana tanhaa can- ina salaata tanhaa cani alfaxshaai walmunkar macnaha qofka cibaadadiisa iyo caqiidadiisa iyo diintiisa ayaa xumaanta ka celin kara ee waxa weeye cidina waardiye kama ahaan karto cid waardiye ka ahaan kartaa ma jirto waxaa kaloo yidhi ibnu qayim waxaa kaloo daaciya oo meesha yaalla haagtaan waa naag qurux iyo mansab iyo madaxnimo iyo u saaxiiba yuusufna waa nin miskiina oo waxa weeye markaas addoon laga dhigtay oo la dulmiyey Ee, marka naa- e- e- a- addoon miskiina oo naagtii ee, sayi- sa- ee, meesha joogtay oo madaxda ka ahayd ay ugu yeedhay wax waxaa xumaantaa waxaaba u fudud inuu sameeyo laakiin mar walba waxaa hortaagan waxa weeye taqwadiisa iyo cabsidiisa iyo khashyada ilaahay ka baqayo ayaa ka celisa waxaa kaloo yidhi asbaabta ka mid ah waa qariib weeye yuusuf oo meeshaan meel uu u dhashay oo ee, dadkiisii iyo ee, uu la jooga ma aha qofka qariibkaana waxaa fudud meesha intuu xumaan ku sameeyo inuu iska tago oo dhulkiisii aado oo ceebtiiba markaa halkaa ku hadho laakiin mar walba taqwada ilaahay ayaa hortaalla Mhm. marka wuxuu gelayaa markaa waxa weeye toddobadii saynu soo sheegnay hooska ilaahay harsaday markay ugu yeertay xumaantii waa kaa yidhi "Ee, macaad allah ilaahay baan magan galay xumaanta aad u iigu yeeraysid ilaahay baan ka magan galay ayuu yidhi halkaas uga dhaqaaq waxaa kaloo markaa ee, iyadana daaciya oo meeshii taalla oo waxa weeye ku tusaysa arrintaas ee, ninkii iyada qabay markuu kala xukumay labadan qof ma muujin xanaaq iyo kiira iyo masayr inuu waxaan ka xun yahay midna ma muujin naagtiina wuxuu ku yiri yuusuf wuxuu ku yiri acridii can haada yuusuf acrid can haada ka jeens iska daa iyadiina wuxuu ku yiri wastakfir lidambik muxuu halkaa marka qofku ka fahmi karaa ninkaani arrintiiba inuunan xanaaq iyo muujin oo naagtii canaanan oo ciqaabin oo maaragtay uuna waxba ku samaynin idan marka wuxuu u muuqdaa nin raalli ka ah naagtan waxa ay samaynayso oo aan dan ka lahayn marka ninkii aan ilaahay ka baqaynin hadhow waa isweydiin karaa oo naagta iyadii baa ku roorsanaysa ninkeediina waxba ma kala jeclee haddaa iska samee marka oo iyadu intii kuma joojin arrintii xataa marka dambe markay dumarka iyo la hadlayseen oo arag- arki doonaa waxay leedahay wala in lam yafcal maa aamuruhu waxa weeye la yusjarana waya- wala yakuuna min asaaqiriin hadduuna samayn waxa aan leeyahay oona iga zinaysan ballan waxaan ku qaaday inaan xabsi ku tuuro oo duli laga dhigo haye markaasuu xataa ilaahay baryayaa oo leeyahay rabbi srif canii kaydahunna ilaahu dhibkooda iga iga leexi ha marka ee, taana waa sabab keeni karta inay ku dhiiriso inuu waxa weeye yuusuf naagtaan u hogaansamo laakiin uma hogaansamine ilaahay buu ku xiran yahay oo mar walba wuxuu taagan yahay inuu ilaahay baryo oo ilaahayow sharkooda dhinac iga mari ayuu taagan yahay marka asbaabahaas iyo ka badanba way yaaliin iyagoo intaasoo asbaaba taallo ayaa yuusuf ilaahay badbaadiyey waayo waa nebi macsuum ah oo xumaantii laga ilaalinayo oo aayaddaa in xoog loogu tadaburaa la rabaa ee kadalika linasrifa canhu suu'a waalfaxshaa inahu min cibaadina almukhlasiin marka waxaasoo kaleoo dhan oo xumaana ilaahay baa ka leexiyey wey waxa uu yidhi ibnu qayim raximahullah uu kusoo gebagebeya halkaa waxaa laga qaadanayaa qofka mushrika oo shirkiga ku jiraa shirkigaa iyo gaalnimadaasi xumaan walba way u qorxinaysaa wax walbana waxa weye waa la fududaanayaan naagtan waa gaalad wey iyadoo ninkeedii jooga oo nicmo kasta haysata oo xoolo haysata oo madaxnimo haysata haddana zinadii iyo xumaantii bay u ordaysaa waayo shaydaan ayaa ku cayaaraya oo qalbigeeda maamulaya iimaan ma jiro nabiyullaahi yuusufna ee isagoo dhallinyaraa oo miskiina waxba haysan xumaantaasoo dhan waxaa ka hor istaagay iimaankiisii iyo caqiidadiisii iyo cabsiduu ilaahay ka cabsanay idan iimaanku markaa waa arrin aad iyo aad u muhiima oo qofka qalbigiisa waxa weye waa waacidu kullu mu'min male waa isagaa kaa celinaya xumaantii ka joog buu ku leeyahay waxaani waa xumaane ilaahay ka cabso wuxuu kaloo yidhi ibnuqayim raximah allahu tacaala faa'iide kaluu tilmaamay wuxuu yidhi suuradda wanaagsan inuu qofku eego oo macnaha gabadhan waa qurux badan tahay ninkan waa qurux badan yahay quruxdaasi qofka waa halaagaysaa haddaan meesha iimaan jirin waayo gabadhan waxaa ka qaalib noqday quruxdii yuusuf hadday marka iimaan ay isku celisa lahaan lahayd iimaankeedaa celin lahaa laakiin markay iimaankii weyday waxaa ku dhacday waxaa ku dha waxay ku dhacday markaa masiibadaas inay ku tillaabsato yuusufna calayhi salaam iyadoo oo gabadhaasi gabarh qurux badan ahayd iyadoo madax reero madaxeed ahayd iyadoo mansab iyo jamaal u saaxiiba oo wax walba haysata waxa ka celiyey inuu ku dhiirado oo suuraddeedii arki waayo oo xoolaheedii arki waayo oo madaxnimadii oo dhan ka leexdo cabsida ilaahay iyo iimaankii qalbigiisa ku jiray idan markaa waa faa'ida cadiima qofka waxa weeye waxaa wax walba ka celiya waa taqwadiisiiyo iimaanka iyo intuu ilaahay ku xiran yahay ilaahay baa badbaadiyey nebiyullaahi yuusuf qof kasta oo mu'minana waxaa habboon inuu sidaa ugu daydo ilaahay baa markaa ka badbaadinaya dhibaato kasta insha allahu tabaaraka wa tacaala marka qodobkan halkaanaan uga gudbaynaa waxaan u gudbaynaa markaa dumar arrintiioo suuqa gashay oo dumarkii magaaladu ku ceebaynayaan imra'atu alcasiis waxa weye turaawidu fataaha can nafsihi qad shaqafahaa xubba innaa lanaraaha fi dalaalin mubiin arrintaas ayaynu u gudbaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin